Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobolada dalka ugu kheyraadka badan waxa uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha, dhaqashada xoolaha iyo kheyraadka lagala soo baxo badaha iyo webiyada. Inkastoo sanadihii ugu dambeeyay ay hareeyeen fatahaado sababay in kheyraadkii dhulka iyo badahaba ay isku beddelaan abaaro iyo barakac ka dhaca deegaanada iyadoo xoolo-dhaqatada iyo beeralayda ay isku xiran yihiin manaafacaadka labadaasi. Haddaba maamul wanaagga waxa uu qayb ka yahay horumarka dal kasta. cabdiraxiin cumar oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada jowhar ku sugan ayaa sharxaya heerarka maamul wanaagga haddaan u kala qaado dhowr qodob oo hanaanka dowlad wanaagga wuxuu dalbaya horta marka ugu horeysa mas-uuliyaed lagu hogaaminayo bulshadu waa inay isku qalmaan xilka iyo qofka qabanayo marka hore gaar ahaan kuwa qaadanaya xilalka sarsare iyo meelaha go-aamada xasaasiga lagu gaaro tan kale maamul wanaagga ama dowlad wanaagga wuxuu haddana dalbayaa in warbaahinta ahaato mid madax bannaan oo xor ah markii ay doonto si fudud ula xiriiri karto kuwa talada gacanta ku hay mana aha in warbaahinta lasoo gaarsiiyo natiijooyin iyo go-aamo la qaato keliya midda saddexaad dowlad wanaagga wuxuu dalbayaa xeer cadaalad ah in loo loo wada siman yahay gacantan ugu jiro hay-ad garsoor oo ka madax bannaan dowladda iyo madaxdeeda soomaaliya ma ka jirtaa ay kula tahay dowlad wanaag waxay la tahay inaysan weli gaarin laakiin mustaqbalka soo socda in la gaari doono la tahay waxaa lagu gaari karaa in degenaansho iyo amni iyo waxaas la helo oo dadka maamulka maamul wanaagga ka qayb qaadanaya ay noqdaan dad cadaalad ah ee u siman dadka kale waxaana jirta qaabab badan oo lagu gaari karo horumarinta kheyraadka dalka iyadoo loo baahan yahay in la helo khuburo aqoon u leh xilliyada ay beeraha soo go-aan si loo sameeyo suuqgeyn iyo wadooyinka ay isaga kala gooshaan degmooyinka gobolka iyo gobolada dariska la ah wallaahi waxaa hortaagan horta wadooyinkii oo aada u xun hadda lacalla ka soo qabo maamul goboleedka hirshabelle wuxuu leeyahay kheyraad aada u fara badan xagga beeraha xagga badaha haddii laisku furo hadda wadooyinkan oo cadale iyo warshaq iyo degmada jowhar oo wadooyin la saaro waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan labada qeyb qeybna loo keeno malaayga iyo waxyaabihii kheyraadka badda laga helaya qeybna loo geeyo qudaarta iyo waxyaabihii dalaga ka baxaya wadanka sidaasaa isleeyahay inay dowlad wanaagga ku samaysmi doonto insha allah
marka loo eego ka ganacsiga kheyraadka dalka iyo ka manaafacaadkiisa inuusan ahayn sidii la rabay gaar ahaan gobolkan oo isku haysta waxyaabo muhiim u ah dadka ku nool iyo gobolada kale waa haddii la helo bulsho iyo maamul isku xiran si kor loogu qaado wax soo saarka gobolka oo ay ka faa'iidaysan karaan bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan xirfadleyda iyo aqoon-yahanadaba